الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد قال المؤلف رحمه الله ودليل الصالحين saalixiinta in la caabudi jirana waxaa daliil u ah qowluhu tacaala hadalkii ilaahay oo ahaa ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwaasoo yadcuuna gaaladu ay caabudayaan yabtaquuna waxay dalbayaan ilaa rabbihim rabbigood xaggiisay waxay u raadinayaan alwasiilata qurbo iyo dhowaan alle ay ugu dhowaadaan ayuhum koodii aqrabu dhow ayay ayaa sii raadinaa dhowaanta alle subxaanahu wa tacaala wayarjuuna waxay rajaynayaan raxmatahu alla naxariistiisa iyo jannadiisay rajaynayaan oy rabaan wayakaafuuna waxay ka baqayaan cadaabahu cadaabkiisay ka baqayaan waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa alqawaacid alarbac oo lilimaam maxamed bn cabdilwahaab raxmat ullaahi calayhi annajdi kitaabkuna afar qaacidou ka koobnaa qaacidadii saddexaad oo ku saabsaneed in dadkii nabiga calayhi isalaatu wasalaam loo soo diray ay ahaayeen dad kala duwan oo isku khilaafsan waxa ay caabudayaan oona waxa ay caabudayaan aan ku minaysnayn inay ahaayeen oo qoloba ay wax caabudayday saalixiin iyo ambiyo ilaahay iyo malaa'ig ilaahay iyo axjaariya geedo intaba inay isla caabudi jireen nebiguna uusa kala saaren calayhi salaatu wasalaam oo uusa dhihin wixii wax wanaagsan caabudaana ha la iska daayo ama ha la soo dhoweeyo wixii wax xun ama geed caabudaana ha lala dagaalamo uusa dhihin waxyaabihii marka ku saabsanaa ambiyada ilahay in la caabudi jiray ama maaragtay qoraxda in la caabudi jiray iyo bisha in la caabudi jiray iyo waxyaabahaas waa soo marnay marka sheikhu wuxuu leeyahy wadaliilu saalixiina dadka saalixiinta oo wanaagsan in qaarkood la caabudi jirana waxaa u daliila qowluhu tacaala hadalka ilaahi subxaanahu watacaala ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila ayuhum aqrabu ilaa ayuhum aqrabu wayarjuuna raxmatahu wayakaafuuna cadaaba suuratu israa wa ilahi wuxuu ka sheekeeyey dadkii dadka gaalada ah wixii ay caabudaayeen ama dadkii ay caabudaayeen qaar ka miduhu inay ahaayeen dad saalixiin ah oo alle u dhowaado subxaanahu watacaala dhowaanta allana ku tartama aayaddan culamada qaarna waxay yidhahdaan waxay kusoo degtay dad caabudi jiray nabi ciise calayhi isalaatu wasalaam iyo hooyadiis maryama iyo cusayr ilaahay marka wuxuu leeyahay ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwaasoo yadcuuna ay caabudayaan mushrikiintu oo nabi ciise iyo hooyadii iyo cusayr ah yadcuuna waxay caabudayaan ayagu ulaaika aladiina kuwaasoo yadcuuna ay caabudayaan mushrikiintu dheh yabtaquuna waxay dalbayaan oo raadinayaan ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa waxay u raadinayaan alwasiilata dhowaan iyo qaabka ugu dhowaalahayeen siay alle ugu dhowaalahayeen iyaguwa ku dadaalahayaan ayagaa addoommo ilaahaya ayuhum aqrabu weliba waxay ku tartamayaan dhowaanta alle ayuhum aqrabu koodii alle u dhowaalaha ayay kusii tartamayaan oo nin walba ama qolo walba waxay isleedaha qolada kale alle uga dhowaaw dad marka la caabudo maahan oo cibaado mudan waa dad addoommo ilaaheeya waa dad saalixiin ah wayarjuuna waxayna rajaynayaan hadday alla ateecaan raxmatahu naxariista alle ay rajaynayaan iyo jannada alley rabaan wayakaafuuna waxay ka baqayaan hadday alla caasiyaan cadaabahu alle cadaabkiisaay ka baqayaan marka dad saalixiina oo alla ka cabsada waayo addoommadaas la caabudahu cibaadana ma mudnaa waxaa kaloo culamada qaar ay yidhaahdaan waxay ku soo degtay ama ka warramay aayaddaani dad mushrikiin ah oo qolo jinniga ka mida caabudi jirtay dad mushrikiin ah oo qolo jinniga ka mid ah caabudi jirtay qoladii jinniga ka mid aheed ayaa dacwada diin xaqahu ay gaartay iyo dacwatu tawxiid markaasay dacwaday qaateen markaasay tawxiidsadeen markaasay waxay noqdeen dad mustaqiimiin ah mushrikiintii insiga ahayd oo jinnigan caabudayana warkama haayaan jinnigay caabudi jireen inay muslimeen markaasay waxay iska taagan yihiin cibaadadii ay jinniga caabudi jireen weli jinnigay caabudayeenna mar horeba muslimiin waa ahlu tawxiid ilahi marka subxaana wa tacala wuxuu leeyahy ulaaika kuwaasi aladiina kuwaasoo yadcuuna mushrikiintu ay caabudayaan oy baryayaanoo jinnigaas ka mid a yabtaquuna waxay dalbayaan jinnigaasi ilaa rabbihim rabbigood xaggiisii alwasiilata dhowaantii alla u dhawaalahayaanay dalbaayaan say alla ugu dhawaalahayaan ay ku dadaalahayaan dhowaan allay raadinayaan waxay alla ugu dhawaalahayaan waa ahlu tawxiid oo ama qowla ama ficila ayuhum aqrabu waa ku tartamaya dhowaanta allo ayuhum aqrabu koodii alla u dhawaalahayay ku tartamaya mid walbaa wuxu raban kale in alla uga dhawaado wayarjuuna waxay rajaynayaan jinnigaasi iyo addoommadaas ilaahey raxmatahu naxariista allay rajaynayaan oo jannada ah wayakaafuuna waxay ka baqayaan cadaabahu cadaabkiisay ka baqayaan sidii la rababa ha lagu fasiro ayadda amase rasuulkii rab ha loo yeele waxay ka sheekeynaya dad saalixiin ah oo suusuuban oo dad mushrikiinuhu ay caabudeen saalixiintaasuna ayba yihiin dad alle cibaadadiisa ku dadaala dad alle cibaadadiisa ku dadaala oo raxmadda alla rajayna oo cadaabka alla ka baqa oo mu'miniina oo mar walba ku dadaala say alla ugu dhowaalahayeen kuna tartamaya say alla ugu kala dhowaalahayeen subxaanahu watacaala ayaa dad iska caabudaya dadaa iska caabuda marka waa saalixiin dadkan la caabudahu waxaa caabudaana waa mushrikiin inay saalixiin caabudaan dadku caabudeenna waxba uma tarto waxba uma tarto shirkiga kufriga ka badbaadi ay leeyihi ayuhum aqrabu mar waxaa leeyahay waa ku tartamayeen cibaadada alle iyo dhawaanta alle marka ayuhum aqrabu koodii alle usii dhawaalahay ku tartamayeen marna waxaa laga bedelaa ulaaika aladiina yadcuuna yabtaquuna yabtaquunada wawa ku jiiba wlfaacilka owljamaacaha oo waxaa leeyahay ayuhum koodii ayaa dalbaya wasiilada iyo dhowaanta alleh aqrabu alla u dhowaa midkooda addoommada saalixiinta alle usii dhow ayaa wuxuu dalbahu raadina dhowaan alleh oo u dhowaado maxaad u malaynay marka kii ka hooseeya kaasaa laga wada kii alle u dhowaa haduuba dhowaan alle dalba midka ka hooseeyana maxaad u malaynay warkiisda waa addoon alle asna subxaanahu watacaala ee addoommadan ilaahay iyo saalixiintahay hal qofuu gaari karaa addoonnimo darajatu addoonnimo iyo darajatu lcubuudiya inuu inta ka gudbo oo darajadii ilahay inuu gaaro hal axadoo gaari karaa uma jiro marka wasiiladuna waa dhowaan alle loo dhowaado waayo oo cibaadooyinka iyo daacada alla alle loogu dhowaada subxaana wa tacaala wasiilada la sheegaa taas waay ee macnaheedu maaha wasiiladu in cibaadadii ilaahay dad kale lala siiyo alle subxaana wa tacaala si alle loogu dhowaado wasiiladaasuna waa wasiila shirkiya in dhowaanta alle marka la rabo in alle loo dhowaado loogu dhowaado ama la yidhahdo waxaan ugu dhowaaneynaa ilaahay hayrkiina cibaadada wax ka siino ama saalixa ama nabiya waa wasiiladii shirkiyada ahayd taasu mid xaaraam wa qur-aankuna ma ogolo qur-aanku waa nahiyey ilahayna ma ogolo subxaanau watacaala nabiguna ma ogolo waana soo marnay waxyaaba ku saabsan nimankii mushrikiinta ah iyo carbeed ilaahay keyrkii markay caabudayeen sababta ay u caabudayeen iyo danta ay ka lahaayeen waxay ahayd wasiilada shirkiyadahay ahayd waxay rabeen cibaadadaas alla keyrkii ay caabudayaan inay alle ugu dhowaadaan subxaanahu watacaala gaalayna ku noqdeen oo ilaahay subxaanahu watacaala waa ku gaalaysiiyey wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cinda allah ilahy subxaanahu watacaala waxay caabudayaan waxaan alla ahayn aan waxna ka dhibi karin waxna aanu tari karin waxayna leeyihiin dadkaan aan caabudaynaahu qiyaamahay noo ergeynaya sidoo kale ilahi wuxuu leehy subxaanahu watacaala waladiina itakaduu min duunihi awliyaa maa nacbudhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa aan soo marnay waladiina kuwii itakaduu samaystay min duunihi alla ka sokay awliyaaa samaystay awliyo iyo waxyaaba cibaadada alla ay la siiyaan maa nacbudu maxaal ay leeyihin maa nacbuduhum ma caabudayno asnaamtan iyo dadkan awliyada ilaahay geedahani wixii la mida ilaa liyuqaribuuna inay noo dhoweeyaan ila allahi alla xaggiisa zulfaa dhaweyn inay noo dhoweeyaan maahane marka inaad alla kayrkii aada caabuddo ama xaq ilaahay uu lahay aada cid kala siido iyadoo dantaadu ay tahay inaad alle ugu dhowaato mushrigaad ku noqeen waa shirki wasiiladaasna wasiila shirkiya ayaa la yidhahda wasiilada saxda oo ilaahay subxaanahu watacaala meeshaan uu ku sheegana waa inaad alle ugu dhowaato wixii ilaahay uu raalliga ka ahaa oo cibaadada alle ay kow ka tahay taasaa wasiilo sharciya ah laakiin wax allaala wixii intaas ka soo hara wixii la raba ha lagu magacaabe oo ku saabsan ilaahay wixii ou lahaayo xaq aha in cid kale lala siiyahay shirki waayo waxaa raba ku magacaab ama tawasul ku magacaab ama tabarug ku magacaab ama fulaan iyo waxaa rabta ku magacaab xaq ilaahay laha haddaad cid kale u wecido shirkigaad ku dhacdo xaq ilaahay uu iska lahaa haddaad cid kala siido shirkigaad ku dhacdo allana ugu dhawaamayo subxaanahu watacaala haddaad rabto tawxiid ku magacaab tawxiidna waa imaayaan waxaas magac marka waxuma bedelo khiyaara wadaliilu saalixiina qowluhu tacala ulaaika aladiina yadcuuna yabtaquuna ulaaika kuwaas ulaaika kuwii kuwaas aladiina kuwaas yadcuuna yacaabudaaya mushrikiintu yabtaquuna waxay dalbaayeen ilaa rabbihim alwasiilatay dalbaay dhawaanay alla u dhow sidii alla ugu dhawaalahayaanay raadaayaan yacni wasiiladii iyo qurbadii iyo dhawaantii alla u dhawaalahayaanay raadaayaan ayuhum ayaa raadina aqrabu alla u dhow maxaa midka ka horsay u malaynay addoommo alla waay oo saalixiin ah wayarjuuna waxay rajaynayaan raxmatahu raxmadda alle wayakaafuuna waxay ka baqayaan cadaabahu ayaddu marka waxay daliil cad u tahay inay dadkii gaalada ahayo nabiga xilligiisa jooga calayhi isalaatu wasalaam qaarkood ay saalixiin caabudi jireen wa daliilu laxjaari walashjaari axjaar iyo dhagxaan iyo geedo in la caabudi jireen waxaa u daliila qowluhu tacaala afara'aytum allaata walcuzaa wamanaata ahaaliata aluqraa aakum dakaru walahu lunha afra'aytum baliga warrama allaata sanadka laata iyo walcuzaa midka cuzaa iyo wamanaata ahaaliata iyo manaatii saddexaad ee alukhraa ee kale bal ka warrama iyadana tii kale ka warrama oo manaataahe maxay qaban karaan maxay galaan maxay idin dhibi karaan maxay idin idin qaban karaan maxay cibaado ku leeyihiin saas waay maxaad alla keyrka ula caabudeen maxaad ilaahay cibaadadiisa wax uga siideen waxaan dhagxaanta iyo geedaha iskugu jira asnaamta marka saddexdaa waa asnaamtii xilligaas la caabuday kuwi ugu waaweynaa waay laata waa sanam magaciis wuxuuna ka samaysnaa dhagax la qoro ayuu ahaa oo la shaqshaqlay oo la xarxardhay gurina lagu dul dhisay la wuxuu keliga aduu meel murtaxan yaha wax macnaa ma yeela karo oo yacni dadka laguma soo jiida karo in ay dadku caabudaan guriyaa laga dul dhisay gurigii inaanka guri caadiya lagama dhigina waxaa laga dhigay guri daahyalaha laga dhigay oo sidii kacbaa loo dhareeyey meel baax bannaana oo dadku ay ku keenaan xoolaha looga qibdoodo oo xoolaha ay keenaan oo dadku ay ku caabudaanna waa loo sameeyey dadka warqaba oo la jooga oo ku-aghoyda oo dharka u geliya oo ciid catar leh ama baraafuun leh ku-ag shuba oo dadka uu sheekeeya inay karaama uu sanamku karaamo leeyahay xoolihii la keenana dadka ka qibdooda nadarkay waxaas ka warqaba meeshaas ku cunnaystana waa awlaha oo qaadimiin ah oo u shaqeeya na waa awlaha qabiilkii aqiifaana caabudi jiray wuxuuna ooli jiray daaif meesha la yidhaaha daaif ayuu ooli jiray sanamkaan laataan li jiray marka wuxuu ka samaysnaa dhagaxuu ka samaysnaa cusuhuna asna waa sanab laakiin isagu wuxuaa geed la qoray ayuu ahaa ama geed cadi u ahaa meel ku yaal wuxuuna ku oli jiray nakla meel la yidhaahdo oo maka iyo daaif udhexayda nakla iyo oo la yidhah maka meel nakla la yidhahdo maka iyo daaif udhexayda ayuu ku oli jiray asna sidoo kale wuxuu ahaa geed hareerihiisa dhisma ku yaallo asturna leh oo maryo iyo wax lagu hubiyey sidoo kale sadana leh oo dad maaragtay u khidmeeya oo ay la joogaan oo ku-aag ku-aag cunaysta dadkana u xayeysiiya sidoo kale kan wuxuu kuka ugu dunaa waxaa joogay ku dhex jiri jiray shayaatiin dadka la hadla oo qofku markay u dhawaaqda oo how yidh how yidhaahda oo la hadla oo waxaas waa insiyahaynaa yidhaahda ayaa ku dhex jiri jiray geedka manaatanaasna sidoo kale waa geed waxuu ah dhagax qoran oo maka iyo madiina inta udhexayda yaalla aws iyo khasraj iyo raggaasaana caabudi jireen isagayna ka soo xarma jireen asnaam waayo marka dhammaantood qaarna waa dhagxaan qaarna waa geedo waagii dambana nabigu calayhi isalaatu wasalaam markuu magaalada maka qabsaday oo uu magaalada maka furtay nabigu dad ugu kala diray soo dumiya asnaamtan se haddii dadka muslimiinta ay xoogeysteen in asnaam alla laga caabuday carada ka dhisnaataa sax maaha muqiir ibnu shucba iyo abu sufyaan ayaa waxaa loo diray laata loo diray soo dumiyaa la yidhi iyo ciidan ay wataan waa soo dunsheen cusana waxaa loo diray ninka la yidhaha khaalid bin weliid waa uu soo dunshay isaguna geedkiina waa soo gooyey wixii meesha yaallana waa soo cagtuu soo marshay markuu nabigu u yimid uu soo laabtana waxaa la yidhi maxaa aragtay waxba maana aragu yidhi geedkii waa soo gooyey meeshiina waa ku kala dariirshay dadkii waxba maada aragay nabigu wuxu yhi alayhi isalaatu wasalaam weli maada qaban waxbee laabee soo soo dumi waxa meesha yaalla ama geedka soo gooy ama cuso soo burburiy waa u laabtay markii u dambe u laabtay ooy arkeen nimankii ku ag qaraaba jiray sanamka markay arkeen khaalidu soo socda way ka carareen markaase waxay yidhaahdeen isdifaac cusow iska dhici waa la soo socdaa waa geed meel ku yaalla waxay aaminsan yihin oo wax iska qaban karo wax iska dhici karo shaydaanadii la caabudi jiray oo dadka la hadli jirtay oo qaawan oo madow oo tima shacshacan oo tima firiirsan oo ciid isku buubeeha ka soo baxday meeshii qaalid seefo watee seeftii madaxa ku wasiiyey kadibna waa u soo laabtuu nabigu yimid calayhi isalaatu wasalaam nabigu wuxuu yihi tilka alcuza cuzihii la caabudi jiray oo dadku ay sheegi jireen geedkan waxba ma ahayne wixii hadli jiray oo dadka la khidaabi jiray waxay ahayeen cusahaasay ahayeen shaydaanadaasay ahayeen shaydaanadiina waa la soo dilay manaatana cali bn abi aalib u dira nabigu alayh isalaatu wasalaam markaasuu soo burburiyey ayadan marka asnaamtan maxalushaahidka waa maxay shiiku oo u keena asnaamtan sheegooda asnaamtan waxay ka koobnaayeen geedo iyo dhagxaan marka geedo iyo dhagxaanna dadku way caabudi jireen awliye ilaahayna way caabudi jireen saalixiin saan soo marnaba ambiye ilaahayna waa caabudi jireen saan soo marnay malaa'ig ilaahayna waa caabudi jireen dhammaanna kufri kufaar iyo gaali ku ahayeene ee dad la yidhi dad la kala soocay mahayn dadku oo lama kala soocino nabigu kalama soocin calayh isalaatu wasalaam oo ma dhihin inta ambiyada ilaahay iyo saalixiinta caabudena waa khiyaarana soo dhaweeyey inta caabudee axjaarta iyo geedahana halala dirira nabigu ma dhihin inay geeda caabudi jireen waxyaabaha u daliilka waxaa kaloo ka mid a wa xadiidku abi waaqid alleyfi radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi kharajnaa maca nabiyi sala allahu calayh wasalam nabiga maciisa maxamed ilaa cunayni cunaynaan aadnay walxaal naxnu xudathaau cahdin bikufrin walxaal naxnu anaguna annaha xudathaau cahdin bikufrin kuwa gaalnimo ku dhow walilmushrikiina mushrikiintana waxaa u sugnaatay sidratun geedgobeed oo yackufuuna cindahaa agteeda ay ku ictikaafaan oo cabbaar ay joogaan oo barakaystaan wayamuutuuna ay surtaan bihaa geedkaba aslixatahum hubkooda iyo seefahooda ay surtaan yuqaalu lahaa geedkaas waxaa la dhihi jiray daatu anwaadin ayaa la dhihi jiray geedkii la sura jiray seefaha la sura jiray fa mararnaa waxaan soo marnay bisidratin geed geedgobeedaan soo marnay faqulnaa waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ijcal lanaa daata anwaadin daatu anwaad nooyeel iyo geed aan geedaha suranno aan seefaha suranno kamaa lahum daatu anwaadin say daatu anwaad u leeyihiin alxadii xadiiska waxbaa ka dhima weli faqaala sala allahu calay wasalama nabigu wuxuu yihi alayh isalaatu wasalaam intaas saqdan ku go ku gaabiyo laakiin xadiiska weli waxbaa kasii dhiman oo faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alla wuxuu yihi markii saasu dhacday allahu akbar inaha sunan waa sunan waa waddooyinkii dadkii hore qultum waxaad tidhahdeen waladii nafsii biyadihi allihii naftii naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay waxaad tidhahdeen kamaa qaalat banuu israa'iila limuusaa reer banuu israa'iil sida ay muuse ku dhaheen oo kale ayaad tidhaahdeen oo ah ijcal lanaa ilaahan ilaah noo yeel kamaa lahum aalihatu aalihatun sida dadkaanu ay ilaahya u leeyihiin qaala wuxuu yidhi nabi muuse inakum qowmun tajhaluuna waxaad tihiin qowm juhaala ayaa tihiin oon waxba qawa qabin waay xadiiskan waa xadiis abi waaqid alleyfi waa xadiis saxiixa oo culammada qaar ay saxiixiyaan sida imaam alalbani raxmat ullahi calayhi oo kale wuxuu ka sheekaynaa in nabigu markuu aaday xunayn isagay saxaabadiisa ay xunayn aadeen ay ku duuleen ay sii mareen geed mushrikiintu ay geedaha sula jireen ee seefaha sula jireen markaasay saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen oo markaas mar dhowaan soo islaamay oo wax badan oo tawxiidka ka mida aan ka warqabin oo waxyaabaha waxyaabana ka warqaba mushrikiintu ay samayn jireen oo mushrikiintu barakaysan jireen ayaa waxay ku soo hadal qaaday nabiga calayh isalaatu wasalaam wixii wax lamida in loo sameeyo oo geed ay barakaystaan loo sameeyo mushrikiinta waxay ahayn kuwa sameeya markay duuli tagaan geedaha geed ka mid ah oo ay baraka ka aaminsan yihiin ayay waxay samaynaan waa imaanayaan waa ku aaga ictikaafayaan wakti koobanay geedka ag joogayaan danta ay kaleyihiinna waxa waaye aad aada geedka barakaysataan oo duulaankiinu ha barakoobo waayo oo colka ilaahay idiin jibsho idinkana ilaahay idin guuleeyo ayaanay joog cabaaray joogaan waqti oo waqtiyada ka mid a ay waxay u fadhinayaan geedkaas barakadiisa iyo barakaysigiisa waxay seefo wataanna geedkay suraayaan seeftaasna waxay aaminsan yihiin inay hadhowdii seefaha ka dagaalami ogtahay geedka la suray kadibna dantooday qabsaayaan marka saxaabada nabiga calayh isalaatu wasalaam qaarkood dhowaan soo islaamay markii maka la furtay kadib baa xunayn la aaday dad badanaa marka islaamka soo galay oo hoggaansamay dadkii markaas badnaayo saas yeelay wax ka mid ah oo aan arrintan ka warqabin xumaanteeda ayaa waxay yidhahdeen nabi ilaahayow waxaan rabnaa annagana inaan noo samaydo geed aan seefaha suranno oo aan barakaysanno saasaan rabnaa geed aan seefaha suranno oo aan barakaysanno nabigu marka calayh isalaatu wasalaam arrintaas waa uu diido wuxuu yidhi arrintan waxay ka dhigan tahay hadalkii qoladii nabi muuse reer banu israa'iil markii ilaahay ubadda ka badbaadshay oo ay soo mareen qola asnaam caabude ayay waxay yidhaahdeen nabi muuse waxay ku yidhaahdeen ijcal lanaa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha nabi muuseow ilaah aan caabudno sanaman noo samay sida kuwaanu asnaamay u leeyihiin waa reer banu israiil waa dadkii muslimiinta ahaa waa dadkii fircoon iyo dhibkiisa laga badbaadiyey haddana saamay leeyihiin ilaahay aan maaragtay la caabudne noo samay qaala marka ilahay wuxuu yidhi kuwaas inakum qowmun tajhaluuna waxaad tihiin qowm juhaal ah nabi muuse ku dhaha inakum adinku waxaad tihiin reer banu israa'iilow qowmun tajhaluuna qowm juhaala ayaa tihiinoo waxaan jahliga idiin geyna ee ilaahay keligiisaa waajibtaa in la caabudo ilaahay cid lala caabudana ma bannaana nabiguna calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahy adinkuna sidii oo kalea tihiin jahliya idin geyna inaad tidhaahdaan ijcal lana daata anwaatin jahliya idin geyna ee ma bannaana geed in la barakaysto oo barako gooniya laga aamino ma bannaana وعديت أبي واقد الليثي قال وحده خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي جميع عيسى بحنا إلى حنين حنين آدم وما الجد ليوا والحال نحن أن نقول أن حدثاء عاد بكفر هو قال لما كو عصبانا قال لما كو عصبنا محل هو يعني قال لما مردك وكسو قرانا قال لما مردك وكسو قرانا يعني ما كان قالنا ما قال لما دي مردو أي لو دنبيدي ومردو وسلامنا fatxu makaa dad badan islaameen oo dadka ka mid a walilmushrikiina mushrikiintana waxaa u sugnaa jiray sidratun geed geedgobeeda oo yackufuuna ay ictikaafaan cindahaa agteeda shajarada ay ictikaafaan oo ayaanay ku nagaadaan xilligii ku nagaanaya wayanuutuuna waxay sura jireen bihaa geedka aslixatahu hubkooday sura jireen hubkay ka laalaadsan jireen seefaha gasha leh oo sidada leh ayay ka laalaadan jireen yuqaalu lahaa geedkaas waxaa ladihi jiray daatu anwaatina ladihi jiray daatu anwaat daatu anwaat waxaa laga wadaa geedkii u saaxiibka ahay surashada waa seefa surashada fa mararnaa waxaan soo marnay bisidratin geed geed gobeedaan soo marnay faqulnaa waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo ijcal lanaa noo yeela daata anwaatin daatu anwaat iyo geed aan seefaha suranno ilaa nabi ilaahay noo samay oo aan barakaysano kamaa lahum daata anwaatin sida iyagaba ay ugu sugnaatay kamaa lahum daatu anwaatin sida iyagaba daatu anwaad ay u sugnaato oo geed ay seefaha surtaan ay u leeyihiin annagana geed aan seefaha suranool barakaysana noo sameeyey nabiguna waa ka diiday calayh isalaatu wasalaamu waddooyinkii dadkii hore aad ku taagantihin uu yidhi gaalada in la taqliidana sax maaha man tashabbaha biqowmin fahuwa minhumna nabigu waa leeyahy calayh isalaatu wasalaam gaalada in la taqliido oo lagu daydo oo wixii gaaladu samayn jirtay annaguna waa samaynaynaa la yidhaahdo wadda baadiyaad waaye waana waxau ka dhigan yahay hadalkiinu hadalkii nabi muuse reer banu israa'iil ay ku dhaheen ilaah noo sameeyay ka dhigan yahay nabi muusena ila wuxuu ku yidhi dadkiisii inakum qowmun tajhaluun adinkuna sidoo kalaatiin qowmun juhaalaatiin ee ma bannaana geed in la barakaystaa ma bannaana in seefa la surtaa ma bannaana in ayaan la ag joogo barakaysi la barakaysaa darteed ma bannaana ma bannaana nabiga calayh isalaatu wasalaam arrintaas waa maxaa shuu rabaa maxalushaahidka uu ka rabaa xadiidka waa maxay waxaa waaye yaa sheeka danaa baraaruj maxalushaahidka xadiiska ou shuuqu ka rabo maxaa loo keena xadiiska u dliil u yahay maxau daliil u yahay baabka aan ku jirna xagu daliil u yahay xadiiku ya maxamed ay inay jiri jireen dad geedaha caabuda oo geedkan la ag ictikaafsan yahay oo seefaha loo suranaa oo ayaan la ag joogaa danta laga leeya waa maxay waa barakaysi geedka la barakaysaa waa cibaado geedkala caabuda marka dad geedaha caabudaa tiri jire calaa kullin isku soo duuf dad geedaha caabuda iyo dad dhagxanta caabuda iyo dad maaragtay caabuda qoraxda iyo bisha kuwa caabuda iyo kuwa saalixiin caabuda iyo kuwa ambiye ilaahay caabuda iyo kuwa malaa'ig caabuda waa jiri jireen xilligii nabiga calayh isalaatu wasalaam dhammaantoodna gaalay ahaayeen hadeerna cid walba oo saas ku sifowdaaho iyaduna kufrigii ku dhacee gaalnimadii ku dhacee kala sooc waagaas aan dad kale kala soocinna hadda kala sooci maayaan waxaan marka hadda suurtagalahayn in la yidhaahdo hebel wuxuu caabudaa weli ilaahay oo caabudaa in loo deliishado waxyaabihii adiladahayo ku soo arooray mushrikiintii carbeed oo shirkiga ka hadlaayana sax maaha sababtu waa maxay mushrikiintii hore waxay ahaayeen kuwo asnaam iyo dhagxaan iyo geeda caabuda dadkaanuna waxa ay caabudayaan waa awye ilaahay dad saalixiina iyo dad fulaana sax maaha sax maahana farqigaasu in dadkaas loo kala farqiyaa sax maaha aduu marba haddaad ilahay keyrkii caabudo mushrigaata waxaad caabuda ama wax fiican ha noqdeen ama wax xun ha noqdeen cibaadoo dhanna allah iskale subxaana wa tacala alla keligiisi قاعدتان فيها قيمة وكل ما قاعدتان فيها قيمة جالية قاعدة آخرى شيخنا كتابنا جوزوه إن شاء الله الكاس كجوتينا والله سبحانه وتعالى على وأعلم بالله توفيق